arrintaas waa arrin jirto waxaan ka codsaday wasaaradda socdaalka in ay ii fasaxaan joogitaan waddanka aan ku joogo anigoo muddo kow iyo toban sana waddanka joogay intaasna visa kala duduwan ayaan haystay maraan aan haystay visa ardaynimo aan ku joogay iyo maraan haystay visa shaqo aan ku joogay kadibna marka waxay i waxaan ku go-aansaday inaan waddanka degnaasha aan aan aan ku joogo oon waddankan iska dego oo howshaydan aan iska wato jaamacadaha iyo shaqadii kale oon qabanayay markaa codsiday markaan dhiibtay waxaa muddona muddona ay iga maqnaayeen waxay iisoo direen in ay siiyaan muddo misena labaatan iyo sideed maalin waddankaan oga baxo misena rafcaan aan ka qaato ayakoo sabab ooga dhigayaan xaaladayda indhoolanimada marka dadka inta leh dhibaatada lagu hayo taasaa kamid ah waxaa qof allaaya qofka iil qabo waddankan looma ogolo in uu joogo mana fiirinayaan maarata contributionka iyo maarata hawsha bulshada uu u qabanayo inta aan waddanka joogin bulshada howl badan baanan u hayay oo meelo badan baan ka shaqeeyey marka waxyaalahaas oo dhan ayagoon qiimeynin ayay iga codsadeen inaan maarata misana rafcaan aan ka qaato go-aankaas misana aan waddanka iskaga baxo muddadaas haddii aan rafcaan ka qaadan waayo rafcaankii ma qaadatay ha nacam rafcaankii waan qaatay marka hadda rafcaankii waan qaatay waddankana waan waa lii ogol yahay inaan hadda aan joogo muddo laakiin rafcaanka wax macnaa weyn mas kama bedeleyso maadaama sharciga waddanka u yaala uu yahay qofka hadduu in qabo in uu joogi karin waayo dhakhtarka markuu assessment uu sameeyo qofka uu baaro hadduu ku arko inuu qabo in joogtaan yani permanent disability qofka wuxuu ka codsanayaa dawladda in ay u ogolaan waddanka inuu joogo maadaama la fiirinaya qarashka ku baxayso bulshada ay ku bixinayso muddadaas uu waddanka joogo laakiin sidaad sheegtay waxaad tahay qof wax bartay islamarkaana jaamacad wax ka dhigi jiray marka sidee baad culays ugu tahay bulshada bulshada australiaanka ayaa taa go-aanka qaadanayo miske hadda the moment petition baa socdaa ay ku codsanayaan wasiirka inuu wax ka bedelo sharciga anigana taas waan soo dhaweynayaa laakiin waa arrin qalad ah in qof intiisa la fiiriyo loona loobar loo barbar dhigo hawsha iyo waxqabadkiisa aan marna la xisaabin oo la fiirinin wa tahay waxaa laga yaabaa dhegeystayaashu inay isweydiiyaan doctor siyaad ma qof gacmaha la hayaa oo aan socon karin oo aan waxba qabsan karin bal wax yar nooga sheekay khibradaada iyo taarikhdaada nololeed
aniga waxaan ahay qof maarata xur ah oo independent ah oo meel walba tegi karo salaada waaga markuu beriyo anaa shaqadayda tagaa baaskaan qabsadaa trainkaan raacaa shaqadaydaan ku tagaa casarkiina waan kasoo galbadaa marka wax dhibaato weyn oo maaragta aniga oo xurnimadayda qofna aan ka codsanaynin inuu gacan i qabto misena meel u geeyo haddii aan u baahdo inaan meelo aan tago oo oo meelo ay igu igu marka igu cusub inayba tahay buma ogyahay meelaha aan martay waa anaad keligii tegi karo anaan hawshaas keligii qabsan karo waana muddo noloshayda afartan iyo toddobo sana intaan intaan noolaa oo dhan aan aan xurnimadaas aan dareemayo oo maarata qof indhoole aan qabsana indhala aan marna aan isu isu qabsanin aan isu haysanin mashaxaas baan ku leeyahay laba caruurna intay igu dhasheen caruurtayda kalena waddanka kenya bay joogaan oo maarata afar afar cunug oo kale oo dhalayna waddanka kenya ay ku nool yihiin oo ay waxbara waxbarasho ku jiraan taas oo dhanna aanin baa support gareynayo maarata support inaa shaqeynayo only person maarata maanta u shaqeynayo wa tahay doctor siyaad adiga khibradaada aqooneed maxay tahay maxaad ku takhasustay maxaad ka baratay aniga waxaan ku qaatay t h d dib habeenta bulshada community rehab jaamacadda flinders university waddankan australia labadayda digri oo kalena waxaan kusoo qaatay waddanka kenya shahaadadayda koowaad waa waxbarasho macalinimo education midda labaadna waa masters of arts ku sameeye usuldiin diinta religious studies waktigan hadda waxaan ka shaqeeyaa maarata waxaan u doodaa xuquuqda dadka naafada ah oo waddankan ku nool so anoo xuquuqda dadka naafada u doonaya haddana xuquuqdayda lagu xadgudbaya waad dareemeysaa bal dareenkaaga waa ihi iminka nooga waran sideed dareemeysaa wallahi horta waa arrin laga naxo waa saydan ogaha ugu xanaaqsanahay sharciga noocan oo kaleeta ah dadka soo galowga oo wadanka soo gelaya misana inuu ka shaqaystan rabo misana inuu si kastaba ha wadanka ha ugu imaadaan hadday naafo ay yihiin in saan loo fuquuqo waa arrin maaragta xeerka international instrumentska united nationka lid ku ah oona jibinayso bridging bridging conventionkaas convention for the rights of people with disability waayo conventionkaasita australia way saxiixday wadamo badanna way saxiixeen inay u hogaansamaan bay xaq ya ya ya ayay ayaa ku qasban yihiin marka waa arrin laga naxo waa dareenkeyga saidan saidan arrintaasisu maarata soo horjeeda waana aan mid aan aan si kastaba ugu dagaalamaya inaan maarata arrintaas wax laga bedelo